bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado subax walba ad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal qodobada aad saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maamulka hirshabeelle oo sheegay inay bilaabayaan howlgal ka dhana al-shabaab kaas oo looga saarayo deegaanada ay shabaab kaga sugan yihiin maamulka hirshabeelle kulana yeesheen mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka ayaad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal ku maqli doontaan qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka aan saaka idigu haynan waxaa ka mid noqon doona ciidamada jubbaland oo howlgal qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan maamulka hirshabeelle haddaba xogan la xidhiira howlgalkaas iyo qaabka u dhacay aad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliyana gaar ahaana wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa marar badan waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay soo daabici doonto lacag cusub hase yeeshee aysan dhicin taasna waxaa la shaaciyey sababta weli loo soo daabici laaya lacagtaasi arrintaas ayaa dhegaystayaal aan ku soo qaadan doonaa oo aan idiin soo gudbin doonaa guddoomiyaha guddiga la socodka dibaysta dastuurka soomaaliya senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid oo isagu sheegay in sababta waa sababo la xiriira awood dhaqaale ay u soo daabici laadahay lacag cusub ee shil soomaaliya dowladda soomaaliya hadalka guddoomiyaha ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qodobada kale dhegeystayaal aan idgu haynan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya farmaajo oo tegaya baraawe iyo ammaanka magaalada oo si weyn loo adkeeyey madaxweynaha galmudugna axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu ku dhawaaqay guddiga caleemasaarka madaxweynaha galmudug kuwaas oo ka kooban labaiyo toban xubnood barnaamijka ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan barnaamijka haashim yare ayaa soo saaray anigoo jarmaarkan idinla socodsiinaya dhegeystayaal u diyaargar wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa ood dhegeysan doontaan xubintii xiisaha badnayd ee kalamaan gebagabadana saaka waxaan idiin hayaa dhegeystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad degeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka dhegeystayaal u diyaar garow wanaagsan waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meelkastmeel kastoo aad joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaan waa sagaalka bisha saddexaad sanada labaatan labaatan dhegeystayaal aanu ku bilaabanay maamulka hirshabelle ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabi doonaan howlgal al-shabaab ay uga saarayaan deegaanada uu kaga sugan yihiin waa deegaanada ay kaga sugan yihiin hirshabelle kulan waa kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada hirshabelle uu gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi cali guudlaawe xuseen ayaa waxaa kulankaasi looga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in la bilaabaya howlgal dhanka ammaanka oo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin hirshabelle afhayeenka maamulka hirshabelle daawud xaaji ciro ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saaray arrimaha amniga islamarkaana warbixin dhanka amniga lagu soo gudbiyey laguna cadeeyey in dhammaan deegaanada hirshabelle yihiin kuwa amniya intaa hadda ay ku sugan yihiin al-shabaabna sida u dhaqsiyaha badan looga saari doono deegaanadaasi ugu horreyn waxaa aad loo falanqeeyey xaaladaha amni ee deegaanada hirshabeelle faahfaahin iyo warbixin dheeraada oo laga keenana waxaa runtii meesha ama golaha xukuumadda shirka maanta lagu sheegay in dhammaan deegaanada hirshabeelle ay tahay amni deegaanada gacanta ka maqana insha allahu la qorsheynayo howlgal guud oo la rabo in deegaanadaasi lagu xoreeyo gacanta ka maqan
waa hagedhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka hadashay sababta loo soo daabici laayahay lacag cusub oo shilin soomaaliga dowladda soomaaliya gaar ahaana wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa dhowr mar waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay daabac ay soo daabaci doonto lacag cusub hase yeeshee aysan dhicintaasi waxaana la shaaciyey sababta weli loo soo daabici laaya lacagtaasi gudoomiyaha guddiga la socodka dib oegista dastuurka soomaaliya senator cabdi xasan cawaale qaybdiid ayaa sheegay sababta la xiri- waa sababo la xiriira awood dhaqaale u soo daabici laadahay dowladda soomaaliya lacagta cusub ee shilin soomaaliga senatarka oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxa uu sheegay in hadda soomaaliya inta badan deynta laga cafiyo islamarkaana ay ku dhowdahay in soomaaliya ay samaysato lacag cusub waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu sheegay in dowladda soomaaliya qorshahaasi hadda ay waddo
lacagta soomaaliga maxaa loo waayey ilaa bangiga dhexaa laga raba inuu lacag keeno lacagta soomaaliga waxaa loo waaya anaa idiin sheegay waxaa loo waayey awood dhaqaalay rabtaa lacagtu iska samee maahan waxay rabtaa dabaaji bay rabtaa waxay rabtaa dahab bay rabtaa waxay rabtaa lacagta baali ugeena wax meelu yaalay rabtaa damaanad bay rabtaa maantay soomaaliya nasiib wanaag maantay xukuumadda hadda jirta way gaartay in laga cafiyo dayntii awal dhaxanibaada ahayd maanta lacag baa la siinayaa way qaadan kartaa waxay rabtay soo gadanaysaa maanta
mudana mudane hoo boqolkan dollar ii sarrif keen aan kuu sarife ow okyaala ayaab u siibatay haa si fiican baan isaga eegayaa waa tan lacagtaadii ee qaado waaw mudane bac buuxda ayaa disiisay haayo siday u tiro badan tahay uma taya badna
lacagtii aan ku siiyey waxaad ku eegtay okiyaalo iska daa indhahaagee tanna gacmihii ayay qancin laadahay ee maxay tahay haa oo doolarka dalkiisa ayaa ka taxadiray tanna waa shilin soomaali cidna uma maqna ceelna uma qodna
allow lacagteennii oo luul ka qaalisan aan saarnaa dhaayaha
degeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan markaana deegaanada maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay sameeyeen ama ay fuliyeen howlgal qorshaysan oo laga sameeyey deegaano ka tirsan maamulkaasi ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay howlgallo kala duwan oo ka dhan ah al-shabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo qaarkood ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab saraakiisha ciidamada jubbaland howlgalka hogaaminaysay waxay warbaahinta u sheegeen in howlgalka laga fuliyey deegaanada kale ah beerxaani qudus kamjaroon jannaay cabdalle islamarkaana aysan la kulmin wax iska caabina saraakiisha ayaa waxay sheegeen howlgalkaasi uu ahaa mid amni laguna xaqiijinayay islamarkaana ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ay ku doonayeen in al-shabaab kaga saaraan deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dhowaanay ahayd markii ciidamada danab xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ee howlgal qorshaysan ka fuliyeen tuulooyin hoostaga degmada jamaa waa degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaas oo xarun weyn ay ku leeyihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaasha iyada ku sugan deegaanada gobolka mudug iyo galgaduud waxay nagala socdaan muujada efamka dharkeedu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan halka dhegeystayaasha iyada caalamkao dhan ay naga dhegeysanayaan barta internet-kan ku leenahay ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale websayadadan saaxiibka nahay ee galmudug online iyo waabari markaana dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye ayaa waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyoka dowlad goboleedka galmudug waa xafladda caleemasaarka oo la filay inay ka qabsoonto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha galmudug ayaa waxa uu magacaabay guddiga xafladda caleemasaarka qabanqaabada madaxweyne waa xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magacaabay guddiga xafladda caleemasaarka qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweyne qoorqoor ayaa lagu magacaabay guddiga qabanqaabada xafladda caleemasaarka kuwaas oo ka kooban labiyo toban xubnood guddiga ayaa waxaa laga sugaya inay shaaciyaan wakhtiga la qabanayo xafladda caleemasaarka madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor iyo ku-xogeenkiisa waxaana xubnaha guddiga ay kala yihiin ama qoraalka ka soo baxay madaxweynaha xafiiskiisa waxaa uu dhignaa sidagtan xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay eber eber afar kuna taariikhaysan siddeedii bishii saddexaad sannada labaatan labaatan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka kontonaad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug markuu arkay qodobka afartan iyo sideedaad farqadii saddexaad ee la xiriirta caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka markuu tixgeliyey inay muhiim tahay in howsha caleemasaarka loo xilsaaro dad xirfad sare u leh wuxuu magacaabay guddiga caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug qodobka koowaad ayaa layidhi magacaabidda guddiga kow magaca waa qofka koowaad waxa uu yahay yuusuf garaad cumar oo isagu mar soo noqday wasiirka arrimaha dibadda dowladii somal dowladda soomaaliya sidoo kalena ahaa madaxii laanta af soomaaliga ee b b c da waxaa sidoo kale xubnaha xubinta labaad ay tahay xasan macalin siciid samatar xasan gacaliye oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga ah axmed cali daahir xubin cabdi maxamed jaamac waayeel xubin axmed cali kadiye xubin shariif maxamed khaliif xubin siciid siyaad shurwaac xubin cabdiraxmaan maxamuud maxamed xubin shukri maxamuud afrax xubin aadan cusmaan xuseen qoryooley xubin ismaaciil macalin muuse xubin daahir xasan xuseen xubin xubnahan ayaa laga sugayaa inay soo magacaabaan waxaana qodobka labaad ee guddiga waajibaadkiisa waxaa ka mid ah ayaa layidhi kow inay soo asteeyaan wakhtiga rasmiga ah ee la qabanayo xafladda caleemasaarka laba inay dejiyaan qorshaha guud ee caleemasaarka iyagoo kaashanaya madaxtooyada qodobka saddexaad magacaabista waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye ayaa qoraalkaasi ku saxiixnaa waxaa ka dhegeystayaal barnaamijka falqaynta ayaad weli la socotaan markaana madaxda ahlu sunna ayaa lagu soo warramaya inay gaareen dalka isutoga imaaraadka carabta hogaamiyaha waa hogaamiyaasha ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan iyo sheekh maxamed shaakir cali oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada garoowe ayaa gaaray magaalada dubay ee caasimada dalka imaaraadka carabta macalin maxamuud iyo sheekh maxamed shaakir oo ahaa madaxii xukuumadda galmudug ayaa safar ay ku tageen magaalada dubay waxaa ku heliyo xubno ka tirsan ahlu sunna iyadoo halkaa lagu soo dhoweeyey warar la helaya waxay sheegayaan in madaxda ahlu sunna ay kulamo la qaadan doonaan madaxda ugu sarreysa boqortooyada imaaraadka carabta iyagoona kala hadli doona arrimo kala duwan oo weli xog dheeraad ah aan laga helin ila ku dhowdhow hogaanka sare ahlu sunna ayaa waxay sheegayaan in xiriir hoose oo dhex maray madaxda ahlu sunna waljamaaca ee fadhigoodu ahaa dhuusamareeb iyo imaaraadka carabta macalin maxamuud iyo sheekh shaakir ayaa dhowaan isaga baxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kadib markii halkaa da- halkaasi dagaal xoogan uu ku dhex maray ciidanka dowladda iyo kuwa ahlu sunna ee isku dhiibay ciidanka dowladda federaalk soomaaliya waxaa gdhegeystayaal barnaamijka falanqaynta ayaad degeysanaysaan markaana somalilan somalilan ayaa joojisay bixinta ruqsadda kalluumaysiga iyo s- deegaanada maamulkaasi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga maamulka somalilan siciid sulub maxamed ayaa shaaca ka qaaday in gebi ahaanba ay joojiyeen ruqsadda ganacsiga ay siin jireen kalluumaysatada wasiir siciid sulub oo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in haatan uu gacanta ku hayo dhowaana ay soo saari doonaan siyaasad lagu xakameynayo kalluumaysatada kala duwan ee xaaluufinaya khayraadka kala duwan ee ku jira badda isagoo sii hadlayey wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somalilan ayaa sheegay sidoo kale ay soo saari doonaan heshiisyadii su- suuqgeynta ahaa ee lala gelayay dalalka geeska afrika ku yaala waxaanu go'aansanay markaanu ogaanay waxa badda inooga jira ee inoo iibgelaya iyo sida aynu u ilaashanayno kalluunkeenna ka yar ama dabargo'aya waqti la xidhiidhaya waqtiga la qaadayo waxaanu go'aan ka soo saarnay inaanan cid dambe heshiis la gelin sharuud shuruucdii lagu xakameynayay maraakiibta kheyraadka baabi'iya waxaynu diyaarin waa diyaarsan yihiin waxayna waynu wadnaa arrimahaas ayuu yidhi ilaa aanu dhammaystirayno heshiiska lala gelayo annagoo eegayna gobolka sida kenya eritrea jabuuti oo aanu sicirka ogaano oo aan ahayn mid aynu ka saarayno suuqa ugu dambeyn wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somalilan siciid sulub maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in wakhtiga ay jiraan afar markab oo kalluumaysato xeebaha somalilan islamarkaana ay ruqsad siiyeen waq- uu rus- ruqsad siiyey wasiirkii isaga ka horreeyey waxaana uu sheegay in si dhow ay la socon doonaan maraakiibta iyagoo hadda ruqsadaha haysta islamarkaana la kontarooli doono siduu hadalka u dhigay waxa uu sheegay inaysan marraba aysan raalli ka noqon doonin in la xaalufiyo badaha somalilan waaaga saaxiibayaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada qaybaha dambena aala waxaan idiin soo gudbinaa xubinta xiisaha badan ee saaxiibada kalamaan oo ay noo soo diyaariyaan saaxiibada raadiyo kulmiye islamarkaana raadiyaha cadaado aad ka dhegeysataan reer kalamaanow anshidanta anshidanta anshidanta waa u shidan tahay xaggay ka shidan tahay araada qiicna uma jeedeen sabtaa meeshay ka shidan tahay intee waaye war maanta matometirkaay ka shidan tahay warnagata kuna ka weynaya manchester manchester united ka shante war shidnaantaada ma ogi barkinta hoose budka iga soo bixi waa shidanta hadna dhahdeene maxay yihiin dabka hadeer la shidaayo xowsayaha ninka hadda budka qaada rabayow ku daqraa war meeli ka shidan hayti anisiin sheegay shameerku ay dhagansada madeeyow yaa dameer leedahay oo ku dhegansahaa haddana maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarso ha noolaato yalle erejiri geeka oo kale haytii waana sideedda maarsu maalinta haweenka adduunku waaye marka shidanta madianisiin laa bilaantaan shidanta widaa iyey war haweenka maxaa u shidan guryihii ay dabka shida jiraan iyo carruurtooda ayaba ka tageene war maalinta haweenka adduunka sideedda maarso waa halka maalinoy haweenka leeyihiine ha iska budhaan budhaano ha iska siroobaan oo ha iska baabaashaalaane ka laxda hooyoy la'aanta casho lama cunaaye ruuti haba sheeg war maalintaasan faraha warya faraha ninka heesa warya war sideedda maarsa waaba garanay waa maalinta haweenka maalintii ragga xaggeed ku sheegteen warniyow sideedda maarsa lafteeda ayaan ragga looga maarmin inta kalena waaba wacaddahay oo taasta suurka may ku qoranta war maalinta haweenka adduunka ee sideedda maarso oo la buunbuuniyey asalkeedu waxay ka timid waddamada reer galbeedka laakiin islaamku xaquuqtaa ka badan ayuu haweenka siiyey raggaana waardiyo looga dhigay oo dumarkay ilaalshaan waa la gelbiyaa hooyada xajka aadaysaa waa inay wadato waardiye raga qiimo ka badan waxa islaamku siiyey lama sii karo dumarka war may leeray ha quraanha gorade maabu koogriisada waa ka wiin bilaanta adigu waad yoo hayta walaada ka sheegoyta ogol yiina hee kiiraasi yiina war waxaa la yidhi soomaalidan abaabulan buuqiyo ololaha maalintay adkaataan ku arkaa fagaare maanaa iri islaamaha aqalkiinna joogo u adeega odayada mase aayo diinbay ku arkeen akhbaarta wareer kalmaano war ma haysaane sheekh shaakir waa booday hayehe haba boode intuu ka booday ama use jabay gamaaska gaalkaayo miyuu ka booday oo xeradii sheekh cabdiweli maas u boodina sheekh shaakir war boolista sidaad u fahanteen maahane tushow yidhi warka naga dhegaysta sheekh shaakir isagoo garowa jooga wuxuu soo saaray warqad uu ku saxiixay madaxweynaha galmudug inuu yahay wixii hore barankii ahaayeen miyuu yidhi aryaadhaha ballantii waa ka baxo beentay cadleewaayo maymuun biyoobaa horay u tiri war waxaa kaloo la yidhi adduunyada waxaa ugu shar badan shiikh siyaasiya shaxdan degaba maad garan wayna kaa shishaysaa wayna kaa shishaysaa miyay mare sidan waa aan naqaana sidanna waa aan u garana hadday gacantu saan tahay sir bay ilib ku leedahay nama jirto war warka hay dhexgelinine sheekh shaakir wuxuu kaloo yidhi dagaalkii dhuusmareeb ka dhacay waxaa lagu xasuuqay dad shacaba iyo culamaudiinka ahlu sunna midda kale wuxuu yidhi dowladda turkiga ha ka taxadarto kaalmada ay siiso dowladda soomaaliya ee waayadan loo isticmaalo in lagula dagaalamo siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda hayehe axmed madoobe miyaa farriin qoraal ugu dirayoo saas dha yidhi war madaxtooyadii garow miyaa midkan lagaa furtay war sheekh shaakir waxaa kaloo yidhi qofkii gobollada dhexe loo adeegsaday culimaaudiinka ahlusunna ee dadka shacabka ahaa qof sunah ayuu ahaa hay-adaha caalamigana wuxuu ka codsaday inay baaritaan ku sameeyaan hubka war hubuli yeeliskiridi jiray ha daawuna mahaynee shal adkaashada sunkuweeley aryaadaha nin halu ka maqan taahaan gorofoo u gacanta gelshahaa la yidhi oo wadaadka haddilasba guntigu u xirti miyaa dagaal war war ma haysiin waxaa muqdisho yimid wasiirkii arrimaha gudaha ee dalka kenya cabdirsiijana muu keenay aa qaadka kenya alla joojiyo dhibaatuu dadka ku hayaa araa wasiirka muqdisho a yimaada muxume axmed madoobe maas wakiilka yahayne war waa nagu waalateen wasiirka arrimaha gudaha ee dalka kenya wuxuu yidhi waxaan muqdisho u yimid sidii madaxweyne farmaajo uhuru kenyatta ay u wada hadli lahaayeen una dejin lahaayeen xaaladda ka taagan xuduudda aryaadhaha idinkoon ku wareerin wasiirka arrimaha gudaha kenya waxaa la yidhi how wariiri inta kawaabxow wejiga ka wareejiya wariiri inya kawaabxow wejiga ka wareejiya haye wabow wabowta ayana hoowta makasaan laakiin maaha maahi oo ku dheeli may leeray kasaasana wariiri intii wala hadlaayo isuu wareeriye war wasiirka issoo dhiibay waa wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha jubbaland ciidamada dowladda beled xaawo jooguuna isu dhiibay gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado hadlana wuxuu yidhi wasiir ku-xigeenka waa soo dhoweyn doolow aan nagayne war nimayo war ma haysaane maanta wafdi ballaaran oo ballaaran oo weyn ayaa dhusmareeb gaaray abow abow wafdigu haba ballaaraada meeqa kiilow la ekaayaa tiri habarteeye aroo bii baxdii beledweyne ma la ekayna wafdigaas war wareerkay qaylada iga dhaafe wafdiga waxaa ka mid ahayd senatar jawaahir axmed cilmi guddoomiyaha xoogaga wadaniyiinta iyo abwaanquuro oo la sheegay isaguba inuu xoogaga wadaniyiinta ku biiray
waada leenaray guurigii fuudaadii dad hoogowna may dhexgeliyey war kubiiritaanka xooga wadaniyiinta qof walba waa istakhyaarkii war nimayo waxaan idin su'aalay hadal aan gar ahayn haddii goobta la keeno dadku way isku gafaaye waxa guura u duulay gulwadeen cadmiya oo hadda waan guure ma guuro garanuu noqde war dad waalnaa tihiin ninkii xoogga wadaniyiinta diyaarad la raaca ka mid miyuu noqonaa warya walba mooshiidi sisindhatiya walaayka jiro sisinlayow waryaala waa u iska buuqaysaane xoogga aan wadaniga ahaynu xaggee joogaa dalkeenna war waxaad doontaan sheega magacaad doontaanna la baha cid xog meeshaan ku joogi kartaa ma jirto arooda war la yaab la'ana idin haya idhegaysta haddaad arki jirteen shacab jidadka laga xirto maanta xildhibaanadiyaa jidadka laga xirtay haaho waxaa la yidhi geerida galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri haa walgadgadigii laga doondoley maahahe waxaa kaloo leeyahay xildhibaano xaal qaado war waxaa la yidhi dhab war aan ahayn iyo ninkii dhagar ku sheekeeyey oo taa isaga dhiiradoon maalin qura dhaafin oo dhaar ku sii biirsadow dhug iyo manka war madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan wuxuu yidhi in xilligan dalka dagaal sukeeye uu ka dhaco waa nasiib xumo dhinacyada gelis ku hayna waxaan ugu baaqayaa in dagaalkaasi si degdeg ay u joojiyeen ayuu yidhi dadkan la hadlayabaan lehen dux iyo iimaane bal inay dalfoof tahay aqliga dooni laga saaray wixii shalay digay bay degaysanaysaa yari abwaan suldaantima adda reer madawiine abdigaasin may baan sheegay dadku isla hadalo ay dheguma leh midda kale waxaa hore loo yidhi hadal waa yeel haddii la yeeli lahay waxar dawaca ma cunteen war madaxweyne cabdiqaasin hadalkiisu dardaaran buu ahaa waxaana ka mid ahaa eray aan laga tegi karin wuxuu yidhi dembi aan gallay baadna haystee soomaaliyey ilaahay u laabta isna cafiya warwar ma haysaana cudur kalona fayraska adduunka ku fidayey waddamo badan oo caalamka ayuu gaara haddana wuxuu aad ugu sii fidayaa talyaaniga iyo maraykanka dadka laga helan waxaa ku jiraa layidhi saddex qofood oo soomaaliya hayaay hayaay hayaay kasoo kuday hayaay ma ihinoohe nimayo adduunyadu karoonay ka cabanaysaa ilaahay nooma keene annagana qaraxaana rogay war waxaa la yidhi war dirkii soomaaliyaynu nahay duudi nebi aadan anaa kaa dadnimo fiican baa laysku dilayaaye maqaar baa dugaagtiyo dhaleen qodo kaloo daahan maqaar baa dullooboo ka tegay diintii nebigeenna maxaa laysku dilayaa maxaa kiciyey duullaanka ma dalkan khayraad iyo lahayn daawo iyo xoolo miyaan dahabku sheedeenna olwaadna dilateen ha la dumiyo ha la dhiso haddana ha la dumiyo ha la dhiso ku soo jiri jirne xaad sheegaysi war langilidii lidugay maytaas inkodorona abdulow dogtitagee kontembati war hee dhahaya dulmi iyo fidniya damac iyo hawa aadmiga dunsha aryaadhaha sida qurba joogtiyaad madaxa soo wada xiirateena xay taha beriga war maxa balaayada allah idinka haaye
waagaga saaxiib yaal dhegeystayaal saaxiibada kalamaan ee radio kulmiye oo noo soo diyaariyay xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal saaka u dambeysay barnaamijka saaxiibkii haashimiire ayaa soo saaray isla haashim ayaa ii farsameynaya intaan barnaamijkan midnaba ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal
wayna raali gelisaa raadiyo cadaado rug walba kala soco runta kama habsaamaan deelkuma rakaataan wayna raali gelisaa radio cadaado rug walba kala soco